أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andulus bodkasti xalqadan waa xalqadii labaad oo uu marti inoogu yahay sheekheenna sheekh cabdiraxiin cali muudey التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة waayaa sheekhanaa waxaa nagu maqaalaah inuu jiray in isku aragti aan laga ahayn qadaayaadkii dhacayay xilligii maxaakiimta n waxaa la soo qaadan karaa sida arrintii mamnuuciddii qaadka bal ka warra arrintaasi sidee ayay u dhacday iyo sida loogu kala qaybsamay iyo halkii la kala taagnaa
jazaaka allahu kheyran ismaaciil arinta oo qaadka horta qaadka iyo muqaadaraadka waa dagaalka ummadan in xagga oo diinka ilaahay aqliga u ilaaliyey in lagula dagaalamo gaalada maxaa la yiraahdaa ayaa ka dambeyso run ahaantiina in la joojiyo markaasi oo dhaqso loo joojiyo ma sahlaneyn sababtoo ah ganacsato badan lacag badan oo adag wadanka ka dhoofin jirtay ilaa hadda laga dhoofiyaa markaasaa suntan loogu soo bedelaa habraha oo jawaanada iyo maxaa la yirahda dembiilaha markaas banaanka wax ku gata wiilka garaabadaba oo ka waxeeya cidda maqaayadaha iyo meesha ka dhow adi dad badan ayaa ku xirnaa marka ma sahlaneyn iyo mooryaan tiro badan oo markaa isqarinaysay iyo ayaa marka ku xirnaa marka waxaa la rabay bal in bal si tartiib tartiib ah loo joojiyo waxyaabaha xasuusta waxaa ka mid ah
qadiyadii qaadka waa kala hadasheen waa la waa joojiyaa layiri kadib waxaa nugu maqaalaa inaa adiga laftigaa hadasho marka waa usoo socdaa marka iyadoo saa ay tahay dadka ay ku tiirsan yihiin annagana jaadkii eh, bataatan mabadiyan in la mamnuuco ay meel nooga dhigan tahay laakiin sooma maaha ina golihii fulinta uu ka soo baxo shuuradii laisku tago oo wixii la joojiyo soo maaha dhibaatadiis waa loo jeedaa xaaraannimadiis waa loo jeedaa hataa golihii fulinta waxaa la keenay lacagtii laga qaadaysan yeelnaa in laga niqaasho waa gartay ayaa la keenay golaha- wuu socdaa oo ma lacaga ka qaadi jirteen qaadka lacaga laga qaadi jiray waa gartay oo ummadan waa isku dhex jirta horeyaan kugu sheegay waa gartay mooryaankoodii iyo koodii calmaanigii ahaa iyo koodii jaasuuska ahaa wax dhan waa la isku dhex jiraa garate waa gartay marka waxay tahay marka eh, waxaa dhacday in la yiraahdo ah, mara- maraafiqul caam aana loo adeegsado lacagaha laga qaado lacagaha qaadka laga qaado xaggee waxaa loo qaadayaa ogosiinka dheer waa gartay marka waxaa mar soo gelayo waa gartay Eh, annaga waa ka hadalnay waa qaylinay laakiin weli go-aan ma leh adiga go-aan keligaa ma qaadan kartid waa gartay Eh, shuuradii mm, eh, lagama arrintii laiskuma soo qaadin Eh, golihii fulintii laiskuma soo qaadin in la joojiyo bataatan ba in la joojiyo mar haddee sidaa tahay go-aan keligaa ma qaadan kartid iyadoo saa ee tahay sidee wax u dhaceen oo wixii iska soo galayaan ayaa quteybo oo markaasi annaga naga mid ah oo amnigii banaadirna haayey ayaa siinka dheer oo ciidan u joogay oo meesha ku hakeeyey waa gartay waa hakin keliya waa meeshi siinka dheer ayuu ku hakiyey jaadkii waxana waa waa daroogo waay Eh, gaariga saaran waa dheereeya wiilka qaadaya waa dheereeya sababta maxaa waaye wuu dhintaa marka inuu ka dhintay ka baqeen say hadda sheegayeen bahalkii uu ka xumaado ka dhaco markaas ay qayliyeen qayladii marka waa dheg jalaq uma siinin walaalka raxmatullaahi caleyh qutayba marka waxay dhacday marka inay gadaal usoo dabamareeyaan maxaa la yidhaahdaa magaaladii gudaheeda in mudaaharaad ay ka sameeyaan kuwii sugayey markay maqleen in siinka dheer lagu haysto qutayba haysto waxay sameeyeen mudaharaaday sameeyeen taayeeraa la shiday buuq qaylaa dhacay islaanta ordaysa cunuga ordaaya mooryaanta oo isqarinaysay oo xoogaa madaxa inay soo qaada rabto foodaa dhacday foodadii markay dhacday asaga layiri siinka dheeraa joogta adigan gadaashaa foodaa dhacday haddana waa soo noqday asagoo ciidan wata kuwaasna sii haaya wuxuu yiri sideedaba xaalad tawaariyaa jirta sideedaba bando waa saaran muqdisho wax dhaqdhaqaaqi karaa haba yaraatee male quteebaa leh markaasaa qir iyo qir wixii dhan ciidamadii wixii oo waxa shidayey taayeeradii iyo buuqii waxa waday waa kala xareeyey ma fahmaysaa arintii wax dhaqaaqay gaari dhaqaaqay wax juu iyo jaa dhahayo waa la waayey marka horta markii saa ay noqotay odayaashii shibay yihiin wax soo hadlaya haba yaraatee ma leh marka isha keliya ee wararka loo soo doonanayo waxay noqotay xafiiskii warfaafinta aniga markaan joogay wixii meydiya guda iyo dibadda wixii jira dhan inay isoo wacaan oo la yidhaahdo arintan ka hadal haddaan dib kuu xasuusiyo hadalladaada waxyaabaha laga xasuusta waxaa ka mid ah in markii lagu weydiiyey qaadkii waa joojiseene inaa adigna tiri meel annaga qaad aan ku joojinay ma ogin hadalkaa makaa sugan yahay waxaan xasuusta waxay tahay inaan idaacadihii war aan siiyey oo aan sheegay in wax oo maxaa la yidhaahdaa in xaalad tabaariya bandu uusan jirin xaaladda caadi ay tahay dadka rabshadaha wadaana inay macnaa amniga ciidankan u xilsaana inuu hoggaansamaan ay tahay shoobaraha iyo qayladana la joojiyo marka meeshaas waxaa ka dhalatay inaa adinka laftigiin isla soconin sida daayarka muuqanaysa maya arrinta macnaha waa taan kuu sheegay xaajo meeshaa rabta kuguma sinto ma garatay marka runtiina buuq badan ayaa ka dhashay culayskeedana waa dareennay markii aniga saa u hadlay hadafka aan ka lahay waxay ahayd in maxaa la yirahdaa arrinta caadi ku soo noqoto hadafkiina aan waa gaaray baabuurtii dhaqaaqay bilaabeen dadkii shaqooyinkooda sidii u hergelay qaadkii meeshaasaa ugu dhammaatay oo maxaa la yidhaahdaa intii markaas la keenay meesha sidaasay ugu dhammaatay laakiinse marna inta maxkamadaha aan joognay laguma dhiiranin jaajkin jaadkii si rasmi ah in loo joojiyo waaya kadib markaa hadashay oo arintii degtay maxaa xigay kadib waxaa xigay in maxaa la yidhaahdaa raggii oo shabaab gambar gaaban ugu fadhiyey inay isku tagaan oo shuuro leh oo odayaashii tanfiidka marka kadib waxaa dhacay in maxaa la yidhaahdaa abu zubayr uu soo waco maadaama oo tanfiidkii asaga oday u yahay asagiiyaa waxaa soo wacay shariifka iyo maxaalayirahasheekh xasan iyo waa lis wacay golihii fulinta cidiga macnaha odayaashu ahaayeen shariifka waa socday waxaa socday cabdiqaadira socday aan dhehe janoqow ayaa socday waxaa socday sheekh doctor cumar imaana socday sheekh xasan kulana isku yimi arintii bal in laga niqaasho fulintii waa tii ramadaan kasoo horjeedkeeda fadhigeenu ahaan jiray guri ku yaaloo kale aan ku shaqayn jirnay oo odayaasha mar waxaa isku yimid golaha fulinta oo wax yar ah iyo wax yar oo shuuradi ah iyo anigi iyo quteyba ciddii marka oo meesha joogtay waxaan ka xasuusta kuu sheega marka abu zubayr wuu joogay oo maadaama xogeeya guud uu ahaa shariifku waa joogay janaqo waa joogay sheekh xasan daahir oo shuurada joogay doctor cumar imaana joogay aniga iyo ninka la yiraahd qutaybana waa naloo yeeray waa tagnay marka aniga xaaladda iyo siday u socoto markiiba waa dareemo marka jalsadii waa la furay waxaana lagu furay in nala eedeeyo aniga iyo qutayba qutayba waxaa la yiri niyahow maxaa la yiraahdaa buuq ayaad furtay jaadkii oo jooji lagu dhihinad joojisay ummadii aan ugu kicisay buuq badana dhacay jaadka wakhtigiisa lama joogo arintaas maxaa u sameysay oo waa lagula dagaalay waa garta anigana waa lai soo jeesaday oo waxaa la yidhi adiguna ninkan xaalad tabaari uu saaray ee muqdisho baandoogi uu saaray ayaa adigoon la soo noqonin ayaad maxaa la yidhaahdaa qaaday limaada marka walaalku intuu isdifaaci karo wuu isdifaacay raxmatullahi caleyh anigana marka difaacayga markii la gaaray anigu marka nidaam ahaan ayaan u hadlay marka in go-aankan go-aan fulinta ka soo baxay inuusan ahayn shuurada ka soo baxay uusan ahayn arintaasna qalad dhacay ahayd hase yeeshee waa ilaahay waa nagu guuleeyey xagga amniga dhib badanna ma dhicin jaadkeena kadib aanba la joojiniinba oo iska socday intaasoo iska socday oo maxaa yeelay ma sahlanayn si loo joojiyo n sheekh cabdiraxiin sidee ayuu ahaa xiriirkii maxaakiimta iyo dowladaha shisheeye waxaan la soconnay horena u sheegtay in wufuud shisheeye ah ay imaan jireen muqdisho
waa sax maxaa la yidhahdaa wafuudaas waxaa u qaabilsanaa wixii arrimo dibadda ah xafiiska arrimaha dibadda u qaabilsanaa xafiis walbana hooshiisii wuu lahaan jiray xafiis waa xafiisyada makaatibta kamid ah hadday aanu kuu sheegin ayaa ka mid ahaa oo xafiiska maaliyadda ah maaliyadda waxaa hayay cabdiqaadir xaaji abukar cadaan ayaa hayey oo ganacsatadii aan ku sheegay oo arintana ka mid ahaa marka asaga maaliyaddii asaa lagu ogaa wixii warfaafinana lagu ogaa wixii oo militari ahna cidaa lagu ogaa arrimaha dibaddana marka xafiiskana lagu ogaa xafiiskaasaa marka wuxuu diyaarin jiray imaanshaha iyo bixitaanka iyadoo sidaa ay tahay ayaa waxaa dhici jirtay in qaar iska yimaadaan ayagoon la ogeyn ayaa dhici jirta maxkamaduhu dowladaha iyo xiriirka gaarka la lahaayeen yaa ka mid ah xiriirka gaarka ah ee dowladaha ay la lahaayeen oo xooga xoog badnaa waxaa ka mid ah suudaan suudaan maxaa yeelay qolooyinkan iqwaaniga ah badankood oo meeshan hadda hogaanka ayagana qaar wax ka hay sida shariif iyo waxay ka soo baxeen maxaa la yidhaahdaa jaamacadihii oo suudaan ay kasoo baxeen xiriir fiicna way la lahaayeen masaa darteeda marka shiriirkii ay ku magacaabeen dib u heshiisiinta oo dowladdii riddada maxaa layidhi cabdullaahi yuusuf iyo maxkamadaha waa lagu heshiisiinayay lahaayeen iyo maxaa la yidhi meelaha laiskugu imaanayay ayaa waxaa suudaan ah oo dhowr mar laba mar oo kale waa lagu noqday kenya ka mid ahayd meelaha la aaday khaliijka ka mid ahaa eritrea jira oo eritrea oo ayadana hub badan keentay eritrea waxay sameyneysay macnaha waxay dhahaan maxaa la yiraahdaa cadowga cadowgiisa waa saaxiibka ay dhahaan maadaama etoobiya aan la dagaalameynay iyadana nala dagaalamaysay jabhada waxay keentay soomaali galbeed keentay waxay keentay oromo ayay keentay oo gobolka oromada markaasi halgan ka waday maxaa la yiraahdaa hub badanna way keentay diyaarad mar wax layga weydiiyaa jirta oo airbortka ay kusoo degtay oo maxaa la yiraahdaa marka shexnad hub ay siday oo marka eritrea ka timid waxay keeneen qoryo bac ah oo sidooda oo maxaa garaasadooda ku taal oo nooc walba leh iyo rasaas tiro badan iyo hub nooc walba ah ayay keeneen ayagoo marka ishayaan etoobiya ilaa iyo hadda siyaasadda socota waxay tahay in maxaa yiraahdaa etoobiya meeshay jirta meesha kale inay eritrea ay aado iyadoo danaheeda iyo waxeeda ka arkayso marka dowladaasaa ka mid ahaa eritrea iyo suudaan iyo ayaa ka mid ahaa
madaxdii xilligaasi maxaakiimta waxay u safri jireen sheekhana qaarkood dalalka dibadda adigu dadkaasi ma ka mid ahayd yaase fududayn jiray safaradaasi maxayse ahaayeen ujeedooyinka safaradaas safaradaas waxaa fududeyn jiray dhankeena xafiiska arrimaha dibadda ayaa fududeyn jiray ayagaa lasoo xiriiri jiray ayaga haddana dowladdaas markay lasoo xiriirto dalabka badana wuxuu ka imaan jiray dowladahaas ayuu ka imaan jiray marka xafiiskaasaa u xil saarnaa oo fududeyn jiray iyadoo sidaa ay jirto haddana safaro oo gaargaar ah oo aan cid oo la socota aanan jirinna way jiri jireen safarada waxaa ka mid ahaa oo shirqooleys kaga badnaa iyadoo dagaalkii oo etoobiyaanka ay nagu soo qaadeen uu socdo ayaa xajka laisku wadayey tanfiidka badankooda ayaa xajka le sacuudi arabiya ayaa noo ogolaatay intaas ruux inay baxdo taas waa qodobay ahayd qodobka kale qaar waxaa iska jiray sharqoole ah ayaa jiray waa gartay oo Safarada.
ah, safarada qaarkood oo yaa sameynaya shirqoladaas shirqooladaas waa kuu soo wadaa maxaa la yidhaahdaa eh, aniga waxaa shakhsiyan ila soo xiriiray oo golaha fulinta aanan warba ka haynay eh, ku-xigeenadii oo shariifka nin ka mid ah oo loo yaqaana janaqow ayaa xafiiskiisa igu yeeray waan u tagay waa gartay markaan u tagay wuxuu yiri arrinaan rabaa inaan kuu soo jeediyo ayna sir inay noqoto anigii adiga oo arrin aan helnay Eh, talyaaniga ayaan waxaan ka helnay casuumaad Eh, markaasna aadaa loo socdaa in la baxo ma macnaha wax mashaakil ah kama jiro oo dibadaha la aado cabaar inta lasoo warwareego meelaha waxaan ka kale kugu soo kala dhaafay la aadaya libiya ka mid ahayd waa gartay oo dhowr jeer libiya la aaday marka maxaa la yidhaahdaa eh, anigu marka wuu ii yeeray waa u tagay marka wuxuu yiri janaqow waxaan rabaa sheekh cabdiraxiin inaan baxno oo talyaaniga casuumaad aan ka helnay inaan marka israacno sidaasaa aan rabaa uu yiri Waa.
marka eh, soomaalidu eh, waxay ku dagan tahay il- ilaa iyo hadda ay ku dagan tahay waa reer galbeedka maraykan iyo yurub nin la yiraahdo yuruba maanta lagu wadaa oo qarash ma ay wax lagaama rabo maxaa la yidhaahda casuumaada weliba dowladdii talyaaniga ka heshay la yidhaahdo wuxuu is lahaa eh, intuu kala badbato oo tarxiibin doona oo soo dhoweyn doona oo isdhehay waa aniga laakiin waxay igu noqotay kada igu noqotay arrintaa ma aanan filaynin anigana markaa maanan jeclan inaan baxo tii suudaana ma aadin tii liibiyana ambabaxooda keliya ayaan ogaay oo cabdiqaasinna ka mid ahay dadkii hadee oo meesha eh, lo- lagu daray oo ambabaxayay maxkamadaha iyo wixii raacayay marka eh, anigu arintii markay kada igu noqotay waxaan dhahay janaqow waan kasoo fikiraan dhahay taasna ilaahay i waafajiyey Eh, waan marka baxay eh, jawaabtiian u keenay marka waxaa ii soo baxday oo ii soo sawirintay oo ilaahay u waafajiyey qabuurihii talyaaniga anagoo bixinayn salaaxudiin salaaxudiin oo talyaaniga qabuurahoodii la qufaayo oo maxaa la yidhaahdaa cumar dheero uu maxaa la yidhaahdaa eh, hormuud noogu yahay iyo cadaawadii talyaaniga aan u qabnay iyo ogow eh, korneel kasta meeshaa ku dhintay iyo nin kastoo sarkaal ah magaciisa iyo meeshuu ku dhashay iyo godka oo qabuurta ay ugu dhigeen waxay sameeyeen eh, shay oo mustaqiil ah ama leydi ah oo dhismo ah dadkaan arkin dadna video inay arkeena laga yaabaa markii la la sameeyey saas aan waxaan u malaynaa kow laba saddex afar shan dabaq ah oo haddana sidaas haddana si dhirar ah haddana leydigii oo loo taxay oo qabuuri godad ah marka adiga sidaana eh, dhowr iyo tobanay ahayd saana sha- sidaana shan oo kale ahayd sha- sidaana qabuuri waxaa- waxay sameeyeen marka intay shubeen ayay doleel doleelo oo qof dhirirkiisa leh ayay ku sameeyeen qof kastana doleelka uu ku aadayaan magaciisa iyo darajadiisa ciidan eh, wixii ka dagaalamayay soomaaliya oo halgankii lala galay talyaaniga wixii laga laayay dhan ayaa meesha eh, ku aruursanaa aysan qaadin oo qabuurihii talyaaniga la leeyahay oo cidaaba u deganeeday ku ogaayeen cidiyaa laga saaray maxaa la yidhaahda qabuurihii waa lala baxay anigu wixiiyaa ii soo sawirma marka marka hoosta waxaan ka xariiqay janoqow inuu rabo inuu ishir qoolo oo oo talyaaniga ku marka dhigmo.
talyaaniga inuu iga gato anigoo shabaab ah Waa inuu rabo marka ii soo baxday marka ilaahan ku xamdiyey go-aankaygina waa ii soo ifbaxay markaas subaxiyaa marka anigoo socdo go-aankii wada xafiiskii ugu galay waxaan dhahay eh, janoqow ma maqlaysaa aniga talyaaniga sheegtaaye eh, geedkan dhow uma socdo waa gartay talyaani uma socdo meelaan aaday ma leh jawaabtii waxay ku noqotay wejigiisa aan ka dareemay inuu ka naxay oo aad iyo aad maxaa la yidhahda qorshihii iyo qandaraaskii aniga loogu soo qaatay inuu fashilmay waa gartay ayaa markaasi aad buu arrinta ugu xumaaday cabaar uu fikiray waa isoo fiiriyey aniga intaa ilaahay ku xamdiyey marka eh, arrinta horta shirqoorkaas oo safarkaas aniga la rabay in lagu qaato afhayeenkii dhan oo maxaa foodadii jirtaan kuu sheega oo golihii fulintii adiga aad oday u tahay ninkii i damciyey inuu i qaado waxaa waaye maanta ridada uu ku jiro ayaa muujinaysaa oo sababto ah xel jaceyl iyo gaali jaceyl iyo maantana waxba laguma haayo maanta annagaa oo wadankii oo odayaalka ah annagaa intaasoo walaaye joogna annagaa ummaddii maxaa la yihahdaa maamulna nabad iyo khayr soo rogay asagii laakiin ciddii gaaladuu rabay inuu iga gato iyo mabaadidiisii dimuqraadiga maanta waxba kuma haayo qaxootiyo meelahaas ku yahay fahmaysaa horta taas yar qoley ahayd iyadoo sida ay tahay cabbaar waxaan joogaba haddana talyaaniga meel kale ay soo mareen markaan aniga marka waa kasoo fikiraa dambe ma jirto waxaa waaye dhufaysaan ku jiraa waa diyaarsanahay markaan bes waxaa dhacday markaa nin oon qaraaban nahay hadda fiiri xaggii qabiilka laska soo galay nin qaraawo dhow aan nahay oo talyaaniga jaamacadda dhakhtarnimo caruurta soo bartay ayaa yimid anigunu ma aqaan xilligii maxkamadaha haa xafiiskii oo maxkamadaha tanfiidka ay ku shaqeynayeen shirarka ay iskugu imaanayeen ayaa maxaa la yidhaahdaa igu yimid marka aniga ma aqoonin asaa iskay sheegay marka waxaan ahay dhakhtar oo caruurtan ahay waxaan wax ku soo bartay talyaaniga waxaan wax ku soo bartay talyaaniga markuu yiri aniga markaasaaba horta ii sheedantay marka wuxuu yiri qaraabaan nahay talyaaniga ka socda jaamacadda oo caafimaad oo caruurta xagga aan kusoo dhameeyey xaaskeyga iyo waxaan deganahay talyaaniga markuu oo tacriifkaas i siiyey oo markaa heebta iyo meeshuu sheeganayana aan qaraabo inaan nahay ii soo baxday sheegashadiisa laakiin maanta kahor aanan arkin qof aan isnaqaano qaraabo ii keenin aysan jirin ayuu wuxuu yiri maadaama qaraabo aan nahay maantana dadkii yurub loo batay waxaan masii jiri doonaan marka talyaanigaan rabaa in aan visa kaaga wadaa inaan talyaaniga aad ii raacdo oo talyaaniga aan ku geeyo yurub meeshaa rabtid aa ka gasho markaas waa ku furan tahay yurub marka wuxuusan ogeyn gaalada iyo yurub iyo maraykan reer galbeed waxaan ka aaminsanahay iyo dagaalka naga dhexeeya iyo inaanaba abatayd aan uhayn inaan dibadaha aado war uma haayo igama warqabo haddana kaaga sii daranay inuu janaqow kasoo horeeyey hatee gaaladii talyaaniga soo dirtay kule waxaan filaa inaysan u sheegin haddee uu sheegi lahay meeshuu ka kala firayn lahay marka wadadii janaqow inuu haayo tutoorka markaan arkay jawaabtu waa basiid markaas marka waxaan dhahay kusoo dhawow muqdisho maxaa la yidhaahdaa waa joogtaa haddaan qaraawo nahayna maxaa la yidhaahdaa anigu talyaani iyo aaditaankiis qaraabo kuma nihi talyaanina uma socdo shirqoolkii labaadna sheekada saasay ku dhammaatay marka shirqooladii oo gaalada ay soo maleegeen ilaa hadda ay maleegayaan waxaa ka mid ah daroniskan balaayadan markay noo caal waayeen iyo haddana waxaan bilaabeen laakiin marka hore soomaaliya soo adeegsanayeen annaga waxa xoogaa macalinka macali aadan oo qaraabo ahayeen ninka la yirahda indhacadde waagii hore oo maxkamadaha ka hor ayay ahayd marka waxaan rabaa shirqoolka aan sheegayo ka hor wixii hortabal meeshaan oo annaga indhacadden iska soo galnay inaan sheego waxay ahayd intaan xamar ka soo baxno oo cabdibilihii oo macali aadan aan soo qaadanno ayaan dabrid waxaan u imaan jirnay iyo tababar waxaan u imaan jirnay maxaa la yidhaahdaa beero waaweyn oo aseedooyina ah maxaa la yidhahdaa ku yaala shabeelaha hoose aan u imaan jirnay marka waxa oo hadda lasoo maraayana waxaa waa isbaarooyinkii marka oo shabeelaha hoose indhacadde marka indhacadde marka mooryaantiisii macalinkan waa is yaqaaneen waxay leeyihin ma macalinka ahaa bis waa aniga qaadi jireen marka isbaaradii waan nimaadna beeraha nimaadaha seedooyinka waa ku tababaranaa waan noqonaa iyadoo marka xiriir noocaasi uu jiro ayaa waxaa soo baxday in maxaa la yidhahda macalinkana marka waa la raadinay macalinkan waa la raadinay dad oo weliba qaraabe yihiin ayaa la raadinay marka qorshe waxaa la keenay eritrea in oo casuumaad oo laga helo oo maxaa la yidhaahdaa wixii oo ka soo horjeedo oo maxaa la yidhaahdaa etoobiyaankii ayagoo soo dhoweyneyso oo cadowgaaga cadowgii waa saaxiibka ayaa indhacadda noo soo martay indhacadda markay soo martay ayaa waxaa la yidhi hub ayaana eritreyana siinaysa inaan aadnaa rabnaa qof halaygu daro ayuu indhacadda yidhi maxkamada waxyar ka hor ayay ahayd maxaa la yidhaahdaa ninka la dhahayo jowhar uu haysto maxamed dheer uu dadka gadanayo ninka qanyarana uu asagana ka dhoofinayo daniel dadka ka dhoofinayo ayaa anagu maba islahayna ninkan oo hadda idinka hoosta idinku jiray oo dhexmari jirteen ayaa shirqool sameynaysa ma dhehaynin marka guriga naga soo ridiyo damac oo ah in bal eritrea laga helo hub oo loo adeegsado in gaaladan oo laskaga dhiciyo etoobiyaanka dayib marka ay saa ee tahay waxaa dhacday las wareysto marka kadib waxay noqotay odayaashu isku raaceen in aniga raaco waxaan dhahay diyaar waaye marka waa isbiimey aniga anigoo arinta ay ciriirigu ahayd oona bixitaankaas iyo waxaas ay ciriirigu ahayd ayaa maxaa la yidhaahdaa arintii waan ka aqbalay maadaama dan guud ay jirto anigoo arkaya riskiga jiro markii aniga go-aanan qaatay anigu markaas oo maxaa la yidhaahdaa maamul jamciyadda ka hayay oo qeybta waxbarashada oday uga ahaa ayaa marka fasax qaatay marka waa baxay marka marka waxaa dhacday marka in oo waxaa dhacday ninkan ligu daro indhacadde oo la yiraahdo raac anigoo riskiga tirada badan anigu ujeedo ayaan raacay marka kadibna saa xasuusto gurigii indhacadde oo ex control ku yaalay ayaa laga ambabixi doonaa raggayga waa issogootiyeen marka iyadoo saa tahayna aniga iyo rag kale indhacde waa asagaba waa ka sheekeeyey oo mar wareysi oo ha noolaata uu qaatay inuu asagoo yar jaasuus u ahaa ayuu ka sheekeynaya maarata iskuuu kusoo barbaaray ilaa hataa wuxuu keenaa waqtigan hadda israaci doono ayuu sheegi doonaa anigna maanta meeshuu asaga ka qabtay wuxuu qaldayaan rabaa inaan saxo waa israacnay gaari oo wuxuu lahaa nason batrol ayuu lahaa tii ayaan la raacay markaa afgooyo dhaafnay saaxiibaday waa soo macsalaamay macsalaama anigu waa socdaa transit marka waxaa waaye kenya dubay eritrea waay marka saas waa marqadku ahaa eritrea marka marka waa baxnay number konton aa laga dhoofayay markaan u soconaa marka number konton anagoo ku socno daalaa la raacayay marka anigoo marka isla saaran nahay istaafkiisu saaran yahay oo baabuurka isla saaran ayaa maxamed dheere soo wacay indhacdu soo waca markaas ani ma ogiye ninkan oo maxamed dheere ah wuxuu nooga horeeyaaba nairobi ayuu nooga horeeyaa marka waa wada hadleen waa wada hadleen wuxuu xoogaa indhacda ka dhigay inay isdiriirsiyiin camaloo ka dhigay aad buu wacaayey anigana xoogaan waa fahmay sheekada inay sheeko oo boor isku qaris inay tahay laakiin sheekadii aan ka cabsanaya inay bilaabatay waxbaan ka dareemay wuxuu yidhi maxamed dheere khurun yahow adiga islaamka iyo culummada iyo dadka masaakiinta aad gadataa maraykanka ka gadataa waryaa aniga adiga oo kale maa i malaysay ou yiri war anigu dad magatow yiri aniga hoostaan ku kaxariiqay anigoo tasbiixdeeda wata ilaahay baryaya ayaa horta maxaa la yidhaahdaa warkii hadda jaa waxaa war bilowgiisii aan arkay laakiin raggii dareena ay gale laakiin raggii aa kusoo dirsadaya niyahow is adkeeya marka aan hada afgooya la maray hataa ina ii joojidaan dhaho maxaa la yidhahda mar waxaa albaanka fokiskiisa ama dhaqaaqdaa haddii intay maraykanka gadan lahaayeen ha ku toogtaan hadday rabaan maxaa yeele soonaasa dhan asaga mooryaantiisaa joogtay hase yeeshee waxaan isdhahay warragaa kaa dambeeye is adkay marka ninkii u caaya caayey oo dad inuu gato yiri kadibna waa waan ka degnay baabuurkii oo diyaaraddii oo fadhida markiiba aan raacnay diyaaraddii isku kursiyaan noqonnay oo anigii asaga daalo waa is ag fadhinaa meel naga dambeeyana waxa oo na belamiye warkamahaye wariyihii yuusuf xasan ayaa gadaal fadhiya oo asagna sheekadii wax kusoo darsan doona diyaaraddii alisla saaran yahay diyaaraddii markii hawadana la gashay ee diyaaraddii cabaar socoto waan isleeyahay nairobi aa lagu dhow yahay markan erborkii weynaa ayaa intuu saa soo fiiriyey oo kiina yuusuf xasankana naga mashquulay marka wuxuu yiri indhacde muudey haddaan ku gata ka waran uu yiri marka oo yaa iga gadanaysaa maraykanka ilaahay wuxuu ii waafijiyey waxaan dhahay bal haddaa ii gadan karto adiga hala arkee indhacdoo i gada bal waa garta anigu marka si xoog leh dhiirinaan leh ayaa waxaan ku dhahay indhacdow haddaaba i gadan karto i gado warkan meesha noo kala dhammaaday marka waa garta wax yar kadib diyaaraddii way degtay marka markay degtay garoonkii weynaa oo aan ka degnay kenya anigan eh, baashay igu taagan tahay laakiin ragnimoaan iska eh, raaraadinayo oo tala farahayga ka baxday waa garta daadaa marka i wata saacaddaas wixii ka dambeeya badweynaan galay aniga saaxiibadeyda maxaa la yidhaahdaa war igama hayaan waa garta marka eh, anigii meeshii markii aan ka degeyn waxaana soo dhoweeyey maxamed cabdi afey oo markaas eh, oo ambassadorkii oo soomaaliya u qaabilsanaa kenya markaas ahaa waa garta ayaana soo dhoweeyey boorsadeeda aadaa loo baaray waa garta asaga boorsadiisi lama taabanin indhacde indhacada boorsadiisi lama taabanin waa garta gaariyaa nalagu qaaday hotel oo five star ka mid ah oo green ridges la- loo yaqaano ayaa la dejiyey filaa dabaqa labaad inay tahay aan filaya ayaa la dejiyey markii la dejiyey anigana waxa wuxuu i geeyey hotel kale ayuu i dejiyey dhaqdhaqaaqiisa habeenkiisa aan ula soconay laakiin maalin oo dhan waa la socdaa dhaqdhaqaaqiisa xafa safaaradihii yurubiyanka dhan wuu qaabilayay waa garta badankood way imaanayeen hal midaan la fadhiiso sweden inay ahaydaan filaya lagula qabilayay Eh, anigu markii qoraxda dhacdo waa lay qaada hoteelkii kale ayaa lay geenaya waa garta haddana waa lay soo qaadaya maalin maalmaha ka mid ah iyadoo ayagoo isoo qaaday tagsiga igu soo qaaday hoteelkii oo laygu soo qaaday layga soo qaaday ayaa waxay soo marsiiyeen muxidiin iyo ilkaxas waxay soo marsiiyeen safaaraddii maraykanka agteeda oo burburtay ayay soo marsiiyeen markaasay waxay yidhaahdeen sheekh eh, safaaraddii maraykan gaarigii wax yar intay joojiyeen waxay yidhahdeen safaaraddii maraykanka oo burburiyeen eh, walaalaha waa, waa, ka- waa kaas ah ay burburiyeen aniga hataa ma fiirin hata burburkeedii iyo waxeeda hataa ma fiirin sabab maxaa u fiiri weysa waxa uu yidhi aniga war layga rabaa ha aniguna wajaa waxaala amniyaan galay markan waa loogaan isgeliyey basweeraan isgeliyey ma fahmaysaa Waa E, bal intii tunka lagu soo qaban doono sheekadii waa soo bilaabatay oo waa soo socotay hadda waxay maraysaa safaaraddii maraykanka oo alqaacida baabi'iyeen inta gaariga la joojiyo aan leeyi- le- la yiraahdo fiiri aniguna ma u furin uma xirin muxudiin iyo ninka la ilka case Eh, laakiin waa fikiraan baxay see wax yeeshaa iyo qorshe waxan baan dejinayey sheekada inay kasoo dari doonto na arkayay marka iyadoo saa ay tahay ayaa maxaa la yidhaahdaa hoteelkaa laii geeyaa waxyaaba hoteelka ka dhacay waxaa ka mid ah marka Eh, maxaa la yidhaahdaa ah, marmaro kaarkii ii dhiibayaa oo albaabkii lagu furayey yaa uu kuu dhiibaya dhiibay eh, indhacde qolkayga tag oo waxaa la yirahda waxaasa ku jira fi- soo fiiri is- iskaga naso markaasaanu kaarkii aan gelinayey aan furayey marka maxaa la yirahda wasu noqonaya haddana maalin maalmaha kamid a kaarkii waa waa waa ii furi waayey albaabkii kadib eh, qolooyinkii receptionka ayuu la hadlay lacagaa lagu yeeshay lacagtii oo la shubay haddana waa lasoo furay saan qolka marka u adeeganayn uu shaqaynaynay ayaa waxaa mar qura ah waxaan arkay nin oo suud xiran oo aan dareemaya qoladii amni security ah oo shali iyo daraad iyo intaan imaanay dhan aanan albaabka taagnayn ayaa maanta albaabka taagan waa garta aniga saan ugu soo adeegi jiray qolkii waa tagay kaarkan geliyey waa galay waa ka soo baxay laakiin markaan u sii socday markaan arkay haddana shoog kale iyo dareen kale ayaa i galay ninaan isa dhaqaajinaynin war xaggee u socotaa maxaa albaabka u furaysaa aan ku lahayn oo sidii sanafkii taagan oon dhaqaaqaynin oo waan dareemay inuu qof security u yahay xaaladina xoogaa inay isu soo tartay waan dareemaya shirqoolkii inuu meeshiis ku socdo haddana maxaa la yidhaahdaa annagoo fadhino maxaa la yidhaahdaa meel fadhino ayaa mar kasta waxaa imaanaya niman oo kamar kamar wato markaasaa qolkiian galna wuu ii yeera mara madow ayaa gadaal layga marayaa sawiraa layga qaadaa waa weydiiyey sawirkan waxaan dhahay dhacdadu sawirkan muxuu yahay wuxuu ii sheegay baasaboor in noola samaynayo oo oon imaaraad ku marayno oo eritrea aan ku aadi doono fiisihii baasaboorkii hore lama rabo baasaboor kalaa la sameyn rabaa marka baasaboorkii haddii hore laiska daayey baasaboorka la rabo maxaa la yidhaahdaa isagoona ii sheegin ayuu sawir iska bilaabay marka aniga marka waa hadana waxyaabihii shakiga ii geliyey ayaa ka mid tahay mar anigoo maqan ayaa islaantii kusimada safaaradda ka ayd maraykanka ayaa dabaqa hoose soo joogsatay waxay tiri maxaa la yidhaahdaa weris cabdiraxiim sheekh cabdiraxiim weris marka ninkii oo ilka casa ahay weydiinaysa int asagoo orda intuu yimid wuxuu yiri naagta safaaradda maraykanka ayaa hoos kuu sugayso waay oo kole ku raadinaysa marka anigu waxaan dhahay naag safaaradda maraykan uma socda koodheh aniga ina adaan la socdaaye howsheedan waa taqaanaa safaarad maraykan ah haddii cid la qaabilaysa waxaa qaabilaya in dhacday ani laakiin shaqadeeda ma aha ee adiga kac u tag ilkacasoo adiga u tag hoos u deg u tag aniga haddanba ka imid waa i diiday bay leedahay wuxuu leeyahay waxay leedahay aniga cabdiraxiinan rabay leedahay ee u tag waxaan dhahay uma tegayo waan dhahay uma tegayo naakowdhe iyadoo awalba maxaa la yidhaahdaa maraykan aheedoo haddana safaaradda ka socoto uma tegayo i dhaaf bes waxyaabihii kale haddana la yaabay ayay ka mid ahayd oo green regisa markaas hotelka joognaa ma ogaato waxay naagta ku raadinaysa may waa dareensanahay maxaa waxay raadinaysu waa ogahay aniga jaa badweyntii aan kuu sheegay aan ku jiraa saan ugu bixi lahay falkeeda un baan qorsheynayaa maahee aniga waa ku dhex jiraa saaxiibadayna war maayo muqdishoy iska fadhiyaan bis mana la xiriirin aniga ayagii lama xiriirin sababta waxaan jihaaskaana dhibka ku hay waxaad official ma ogtahay aniga go-aan waxaan qaatay inaan u tag markaan u taga keliya inaan u waramo inta ka horeysa inta ka horeysa aniga aan isfurdaamiyo aan ugu talagalay waa tahay marka maalin annagoo barxadday oo fadhino oo ka shaahayna meesha indhacadde wuxuu yiri indhacadde wuxuu yiri sheekh cabdiraxiin muddayow waxaa soo socda nin iyo naag oo maraykan ah oo safaaradda maraykanka ka socda ayaa soo socdo inaan la kulanay rabaan marka ka waran uu dhahay waxaan dhahay aniga saaxiib waad ogtahayna shaqadii laysoo diraye maraykan adaa la kulmi jiraye adi la kulan ninkaas iyo naagtaas ani lama kulmaayo may waa la kulmayno yiri waana dabin oo weliba bilow waxyaabihii soo socday arrinta marba mar ka dambeys way sii daraysaa kadib waxaa dhacday in oo go-aanka markaan qaadanayba waana kor joogaanba ninkii naagtii waa socdaan baxsi maleh markaan marka marka hore waa xeeladaysan jiri masquul aad intaas ma jiraan marka intuu sheekada sheegayba waa yimaadeen hawri waa fariisteenba markaasaa muxdiinkana wula socdaa turjaan ahay u turjumay kadibna waxaa la yidhaahdaa aniga markan waa la socdaa waa fahmaya laakiinse inaan fahmaya iskama dhigin marka ninka indhacdaa la yiraa ninka master muudey maxaa la yidhaahdaa way isla socdaan shabeelle hoose ka socdaan kan waxeeye intay marti ku yihiin waxaa saas uu yiri marka marka islaante hawriw kii kalenta dareenkiisana waa fiirin idan dareenkeedan waa fiirinaya markaas way fiirisay asaga way isfiiriyeen horta meesha waa meel waxbaa horta ka baxay sidii aniga nolgu yaqiinay aniga horta waa leega waayey anaana u bareeray khatarra soo socota darteed warkii asaga uu koleyba iga gudbayna meesha waa ka baxday anigana waa u jeedaa waxaan in god leeqodayo anigan marka aniga waa uga baxay marka kadib haddana waxaa ku soo xigsaday marka shan nin ayaa timid oo maraykan cadaan ah ayaa timid waa garta marka ee muxidiin ma anuu ila fadhiyaa L- maya wa- ee, ilka casa ani ila fadhiyo muxidiinna xagga oo kaleenta indhacadow la fadhiyaa way balanaa jirta oo shantan oo maraykanka ah oo la- ee u balansan yihiin waan isku muuqanaa labada marka laakiin a- taqriiban waxaa noo dhexaysa soddon soddon mitir oo kale ayaa noo dhexaysa laakiin barxaddii oo hotelka ayaan wada fadhinaa waxaa dhacday marka in oo maxaa la yidhaahdaa nimanka markay yimaadeen waana soo fiiriya ani ilaahay wuxuu igaga dhigay oo dareenkayga inay fiirinayeen koleyba waa warkaygay qabeen indha e- e- e- ilka casaan la fadhiyaa marka muxidiin iyo indhacadan xagga oo kale fadhiyaan aniga wuxuu ilaahay igaga dhigay e, in ay iiraan shakligii eeshiyaan oo casaas ay ila muuqdeen kuwaana si ay maraykan ahboo dhan anigu ma baargeysan marka dareenkayga caadi u noqday waa noo yimaadeen waana salaameen Eh, muxidiin iyo indha cadday weydiiyeen waa u tilmaamnay markay sii aadayeen aniga eh, wa- waa insaxaabay marka baabkeygii iyo isqarinteydii aan bilaabay Eh, way raadiyeen way raadiyeen waa iga qoorsadeen meel musqul meeshaan aan galay baara macnaha kiin waa u sheegay musqushaan galaa ogo waa isugeen waa isugeen marka kadib waa isugi waayeen marka haddana meesheydaan kusoo noqda ayagoo weli fadhiya koley waxayse yidhaahdeen eh, war kama hayo muxidiina u turjumayey haddana ayagoo socdo ani isoo fiirinaya ayaa shantiiba meeshaynagu mareen waa garta aniga marka wax dareen ah maanin isgelini laakiin dareenkii hore kii hore u ahay marka eh, aniga hoosta waxaan ka xariiqay marka haddii maanta eh, nairobi oo soomaali laga heli karo macrifo laga heli karo hadduu indhacadda ila moodo in aniga imaaraad iyo wixii ka dambeeyo aan halis ku jiro waa ii caddaatay marka go-aan waxaan qaatay kuwaan markay i wadaan ay i geeyaan maxaa la yidhaahdaa hoteelkii subaxii markay imaanaya inay igu imaan waayaan waa garta oo aan nairobi iska dhiciyo qorshihii aan sameeyey qorshihii markii aan sameeyin ilaahay oo igu guuleeyey Eh, subaxii intaysan ii imaanin ka hor ayaan ah, eh, isliyaan galay Eh, dad qaraabi iyo wax iyo aan soo arkay Eh, waxaan isku soo dubritay Eh, macrifo ayagaa taxi ii keenay alaabtii hoteelka igaga soo qaaday kuwo kaleenta labadaa ma ahed kuwo kaleenta xagga na fiirinayo oo ani dhaqdhaqaaqi fiirinayo soo orday sheekh xaggee u socotaa may meel intaan gaara waan baxay markaan baxay waxay i dejiyeen hotel ay i Waa.
dejiyeen waa garta oo markaas ah, kun oo kenya monya lagu seexinayo ayay i geeyeen nag way i waayeen marka niminka aniga hoteelka mase uga bixin qaraabadii meeshaas ah, maxaa la yidhahdaa raashinka laygu keenaa meesheedaan yuu joogaa bis marka maxaa la yidhaahdaa meeshaasaan ahay ayaga wa i waayeen markaan kadib ay waxay ogaadeen inaan maxaa la yidhaahdaa aan joogo maxaa la yidhaahdaa hotel barakaad waxaa igu yimid marka muxidiin iyo indha ee- kii ilka case ayaa igu yimaadeen waa garta marka niyo maxaa kugu dhacay maya waxaa ma dhicin waaye aniga iyo saaxiibkin waa iskhilaafnay marka haddaan iskhilaafnayna nin walba nairobi dhinaca ka raaco ma dhici karto waa idin heshiisiina maya mana heshiisiinaysin aan dhahay niyow nuka- nu kala wada
waa garta marka eh, maxaa la yidhahdaa aniga marka kaaga sii daranne kuwa qaraabada ka mid ah ayaa eh, kenya iskuurtadeeda ka mid ah waa garta waa ku ka guur oo qun- qanjo u guur waa garta iyada nafta ay furdaaminay u baahan tahay bis marka eh, aniga marka imtixaana layga qaadaya marka qoladaanid amniga amase u gudbay moogtahay ma eh, laba dhalinyaro kale u koynay waxay yidhaahdeen sheekh maxaa la yidhahda qaraabada aroosay qabtaa arooskaasaan rabnaa inaan ku wadno waxaan nahay diyaar waa diyaar bis gaariyay ii keeneen hoteelkaa layga waday eh, masaajid ay nasii mariyeen Eh, maxaa la yidhahdaa duhurkii aan ku tukanay waa ka baxnay adigu waxaan galay meel oo haddaan kaaga sheekeeya aada yaabaysid waa garta ayaan galnay waa garta horta eh, askari jiifa albaab kasta gajaal walba markii la galaya askari jiifa baabuurka xoog kuma mari karo waa askari jiifa baabuur jiiq jiiq wuu galaa koni gaaranna meesha wa- waardiyaha galanne meeshaanay ku taalaa ana waxaa ii sawirantay in kudkan ka guuriyey qanjihii aan imid inaan ku jiro marka see wax yeeshaa mar waxaan isdhahay haddaa baabuurka aad ka degtid xero military waaba soo gashaye haddaad baabuurka ka degtid waxaa dhici karta in lagaaga shakeeyo meel hadda maanta aadi kartan malehe is adkeey waa soconay waa soconay waa soconay waa soconay intaas dareenkayga aniga waxba ilaahay iskama bedelin adkaarteedaan watay hoolkii weyna markaan galnay niman iyo naaga badan ayaa jooga wixiina wax aroos u eg waan arkay horta laakiin ulijeedka iyo wixii meeshan oo askarigan jiiflagu soo marinayay dareenkeyga maa lala soconaya wax kale maa jireen maya arinta ayaga ma kuwaan caadi mee ka ahayd ma sheegi karo hote meeshiaan galnay marka meelahaas oo kaleentana meel aniga aan ka cunteyn jiray iyo waxaasaad ma ahayn laakiin maxaa la yidhaahdaa waxaa dhacday marka hoteelkii meesha saxmada yaale nin walba wuxuu intiisoo goranaa marka ninkii baasta raba ninkii bariis raba ninkii hilib raba ninkii wax kale raba ninkii qudaar rabta waade dhinka waxaa ugu dambeeya marka waxaa qaadanaysaa cabitaankii meelaa fariisanaysaa intii ay wiilasha maray aniga waa maray meeshaa fadhiisanay waa cunteynay arooskii aroosadada waxbaa la sheeg sheegay calayta halaantana waa i soo wadeen ilaah waa i bixiyey mana isfashilin hoteelkaa lagu soo celiyey hoteelka haddii laigu soo celiyey marka haddana maalin kale waxaa igu soo noqday nimanka nimankii waxaa hadda ii yimid niman kale oo asala qaraabada ka mid ah ayaa ii yimaadeen markaas waxay yidhaahdeen waxay wareysteen yaa kula jooga waxaa ila joogaan cabdinaasir cabdinaasir maa kula jooga ma dhici karto cabdinaasir qaa'im waay kumla joogo nimankaasoo la shaqeeyaa oo la shaqeeyaa ma dhici karto niman kale ii keeneen kadibna odayaa lai geeyey oo malaynayo madaxdii kenya inuu ka mid yahay markaas i faantamay wuxuu yiri kenya meel walba nairobi aa ka mari kartaa cidsaan kuu fiiri karta male haddaad indha cadda iskhilaafteen indha caddaad sheegaysaa ninka keenay oo xuseen dhembilo ah ayaan meesha ka cirinaya waxaa yeeleysaa waxba hoteelka haddaa rabta meel kalean ku dejina ogow laba mid haddaa rabtin waa joogaysaa haddaa rabtin wadankia ku noqonaysaa ani markaasaa neef i kasoo boodi mara adeerna aniga waxaan rabaa inaa wadan ku noqdaan dhahay muddaa meeshaan joogo ninkaana isla soconina waa iskhilaafnay ma fahmaysaa marka xoogaa khilaafaa naga dhexeey khilaafkeenu waa xoog batay marka ma isla shaqayn karno inaan noqdaan rabaa diyaara way waa lagu celinaya aniga marka waa ilaahay ku xamdiyey marka hoteelkaa lagu celiyey kadibna maxaa la yiraahdaa maalin kale waxaa ii yimid aniga bixitaan diyaar ah ayaa waxaa ii yimid muxidiin iyo ninka la yiraahdo ilka case waxay ii yiraahdeen sheekhuna muddey nimankii xamara ku rabee la hadal mobile ii wadaan mobilkii waa qaatay qolkeygaan la galay aniga marka hor baaraxadan fadhiyey qolkii aan la galay waa ku la-ayn intaan dhan maxaa jira waa xogaa waa lee weeraray anigana waxaan dhahay waa idin sheekeyn doonaa anaab idin sheegi doonee ana indhacaddo uma socdo waana soo socdaa tikidkii waa i go-an yahay baasboorkeyga diyaar waaye waa soo socdaa waa ka diiday inaan la joogo maxaa yeele waxaan arkayaay ugu filan mana u faahfaahinin waxaan dhahay wixii jira anaa idin sheegi doona kadibna shirkad oo shirkada kamid ah waxaa la yiraahdaa lacag ii soo dhigeen shirkadda waa kasoo qaatay marka habeenkii hoteelka waa laga waday hoteel kale garoonka u dhowaa lai geeyey oo dadka safarleyda ay maxaa la yiraahdaa ay jiiftaan waxaa i kormeeraya intaas irkacasiya iyo muxdiinka weli waa i daba taagan yihiin anigna ju uma dhihin bes marka maxaa la yiraahdaa waa garoonkii maxaa la yirahda hoteelka waa ka baxnay salaad subax maray soo dhowdahay ayaan garoonkii galnay garoonkii markaan galnay baasaboor aad fartiisa aa la yaabayso siduu lagu soo qoray qaraf qaraf ah aa lay siiyey aniga makan ama ku fishila anigoo isleh ayaa maxaa la yiraahdaa garoonkii aan galay bis markaan tukanay kadib maxaa la yiraahda waxaa dhacday in oy nimanka la yiraahdo wiilka lagu soo daray oo arrimaha dhammeynayey ayuu wuxuu yidhi baasboorkaaga waa kana ho aniga intaan ku ekahay ninkaas oo migreenshika meesha fadhiya ma ujeedaa oo daaqadaas baasaboorkan waxaad u gelisaa kun kenya money ii dhiibay kun kenya money oo dhexgeli yiri ad u dhiib maxay tahay marka lacagtaas waa laaluush
waa gar waa laaluush waxaan baasboorkan waxaan dhan eh, dayman ma leh Eh, fiisadii lagu soo gala aan baasboorkii ninkii aa iga haysta indhacada iga haysta kan waa mid mucmala lasi sameeyey haddee farta oo ku qoranaatay waa i cajabin weysay nin oo maxal yara weligiis wax qorin ayaa soo qoray waxaan ama ku fashilinta anigoo isdhahaya ayaa haddan kun kii monogeliya uu leeyahay wiilkan waa gar bis meesha waa maalin cad marka baasboorkiya anigoo cabsanaya maada koleyba sharqool kale waayee iska dhiibaa gashay marka u dhiibay kenyaatigii intuu isoo fiiriyey ayuu intuu khuslay ayuu eh, baasboorkii iyo bilaashka ahayuu marka goho marka uu ku dhuftay gaggaggaggag asagoo faraxsan uu isoo dhiibay ani marka marka inaan gala waayo marka meesha iyo marka walba diyaaradda lagu sugaayo iyo inaan gala waayo bes marka em, bal eh, wa- laba wi- eh, gabar iyo wiila igu xigeen marka bal meeshan waa ujeedaay waxa dhacay bar gabar iyo wiilkanana fiiriyaan baasboor laba baasboor qalananay dhiibeen markaasuu fiiriye intuu ka waayey ayuu qeeliyey marka kuwa meeshaan ka cabsanayo oo taagan oo soomaali marka dambe noqon doono ayuu wuxuu yiri weydiin eh, gabadhan iyo wiilkan waxay kusoo galeen wadanka maxaa kusoo gasheen anaga lugaan kusoo galna dhulkaan kusoo galna u sheeguu yiri dhulkay ku bixi doonaa ama waa xeri doonaa u sheeg markaasuu wuxuu yiri kiniyo saanu idin leeyahay laba kun kenya money iska bixi haddaad safar rabtiin haddii kalena xeriga muteenaysanaysan kadibna dhulkaa ku bixi doontiin way dhiibeen eh, lacagtii aniga daaya aan la cabsanayay dhag dhag dhag dhag waa la geliya askarigaa ujeeda kii kalaa ujeeda intuu farxay qosliga kii makareeshinka joogay dhag dhag dhag intuu ku dhuftayo haddaan waa israacnay diyaaradiyaan ani markii diyaaradda aan soo fuuray oo maxaa la yidhaahdaa daala airline hawada in la gashay markaasaa neef iga soo boodi inaa fakaday markaasaa ii caddaatay number number konton aan ku- aan kusoo degay hataa baabuurkii oo ma sugin oo maxaa la yidhaahdaa oo daala airline ay lahayd taxi aan soo kiraystay gurigeygaan imid eh, walaalihii aan la xiriiray sheekaan idin hayaa waa idin ima qosol war ma soo gashay ha war noo imow bis subaxii xigay ayaan xamar aaday gurigiiyaan aad tegey ayagoo cidna aan ka maqanayn la fadhiyo raggiyo waaweynaa dhammaan ay fadhiyaan ayaan maxali meesha tagay markii la tagay waa laysoo dhoweeyey waa lay wareystay markii waa garta war iyo dhammaantiis marka waxaan ugu soo koobay indhacadde maanta wixii ka dambeeya cid aa weydiinaysiin ma jiro si ay maraykan nin ka tirsan waaye ilaaha iga soo bixiyey ogaada mar dambe hadda eh, abuu muslim wuxuu- wuxuu dhahaa maalintii waa lala yaabanaa laakiin indhacadde waxaad ku sheegtay beriga aanoo sheegi jirtay inuu saa maraykanka uu la shaqeeyo warkii waa soo baxay inuu jaasuus weynaayo maalintan ilaaha kaa soo bixiyey alxamdulilah saasaan dhaha marka qisadaasan idin saasay ahayd waa tahay sheekh cabdiraxiin een, shirqoolkaas een, aad ka badbaadda kadib kadib indhacadde maxkamadihii baad iskala mid noqoteen dib dambe ma isku aragteen arrintaa ma ka wada hadasheen jazaak allahu kheyran ismaaciil waxaa waaye waa waa is aragnay oona shaqana waana dhex maraysay laakiin asagana waa uu ogyahay wuxuu aniga asagana dhex maray laga bilaabo gaarigiisii ilaa aniga aan kasoo tago shirqoolkii isuu u dhacay iyo diyaaradda gudaheedii iyo wixii dhan wuu ka warqabaa anigana waa ka warqabay Eh, maxaa la yidhaha aniga saaxiibaday waa ogyihiinoo waa u sheegay asana saaxiibadiisi inuu u sheegay in kale warka ma haayo marka shaqooyin oo tanfiidka ah iyo wayna dhexmari jireen laakiin wax laisku soo qaaday oo arrimaha ku saabsan ma jiri ilaa iyo hadda waayahay waa hagaag halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii labaad ee barnaamijkeenna andulus bodkasti oo uu marti inoogu ahaa sheekh cabdiraxiin cali muudey xalqada xigta ayaa inoo ballana sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة